wacaano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska toddobaadkan gudihiisa ayay ku beegnid maalinta caalamiga ee hebitaitiska amaba waxay soomaalidu u taqaana jooniska ama cagaarshowga kaasoo warbixin ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay ku sheegtay inuu dunida sanad kasta sahaydo ama uu dilo dad gaadhaya hal dhibic afar milyan oo qof islamarkaana uu saameeyo kumanaan kale waxaanay hay-addu sheegtay inuu yahay mid tira ahaan sii kordhaya haddaba noocyada xanuunkan oo ah qaar ka jira amaba asiiba bulshada soomaalida ayaynu barnaamijkeennan caafimaadka iyo qoyska ku xog waraysan doonaa doctor axmed xaashi faarax oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada uurkujirka amaba waxaa loo yaqaano internal medicine islamarkaana ku sugan magaalada hargeysa isagoo muddo horena ka sameeyey daraasad xanuunkan viral hepatitis waa cudur beerka ku dhaca oo virus waxa weeye bahalo yaroo virus low indha indhahda qaban cudur ay keenaan oo beerka ku dhaca gruub baa jira gaara oo leeha hepatitis virus oo iyaga u gaadhalina kuwo kale oo keena way jiraan hosea kuwa kale oo looga saaro ayaa viral habitat la yidhaha marka waxaa la yidhaha fingiriska marka la yidhaha waxa weeye habitat a habitat b habitat c habitat d habitat e intaas baa ah marka intaas mid aan ahayn somalilan waa ku aragnay soomaalina waa ogeynay jiraan habitat dda dad gaar uu inta badan u kooban yahay waxa weye wuxuu koobayn dadka mediterraneanka jooga ayuu koobayn dadka qaarkood wuxuu raacmanaa habatad biiduu raacaa ka inoo ku badan waa habatad biiga dadkan qaar baa u yaqaan oldo ay sax ahayn jonas cadka habatad biida u badan habatad eedu caruurta ku dhaca wuu dhaca laakiin inta badan ama caruurta isqaadsiya ama dad xerooyin degan ayuu ku dhacaa inta badanna boqolkii sagaaliyo sagaashan dhib ma laha labada daran waa habataad siida iyo diida biida haddaad idhaanaho waa ka somalilan u badan soomaaliya gobollada soomaaliyana soomaaliya oo dhan kalena ku badan laakiin innaga somalilan gobolladeen lixdana gobol baa ku badan yahay khaasatan labada bariga xiga soolsanaagba aad uga badan yahay dabcan biidoo kale waxaa tidhi wuu ku badan yahay somalilan maxaa keena inuu ku badnaado horta midda ugu horeysa waxaa weeye cudurkan waa habata eeda iyo siida waxbuu uga duwan yahay uga xun yahay eeda wax u gaaryaa qora cuntada gacanta wasaqta iyo cunto wasaqoo la cunay waa wax afka kaaga yimaada siiduna wax galmo iyo dhiig kaaga yimaada biidu laakiin wuxuu ku xumaaday waa mid dhinac walba kaaga iman kara lan waxaa jira wax inabarant wey weys oo la garayn buu ku dhaca ordo dhiiga iyo qalmada iyo dhiiga lagu shuba ugu badan yahay laakiin siayintan caruurta yarar buu aad ugu badan yahay dowladaheenan dowladaha soo kacaya marka inta badan dee caruurtaylabada midna ma sameeyaan markaa si la garan weeye laakiin inta badan ama waalidkood bay ka qaadeen ama iyagaa isqaadsiya isaga waa ka ugu fudud la qaado haddii isaga h i v-ga laysku qato labadaba virus waa keena halista la qaadayo habataad biidu ugu boqol jeer buu ka halisiisan yahay in h i v la qaato uu uga fududiya in la qaado way doctore toddobaadkan gudihiisa gaar ahaan eedaaaankii bishan oo kale waxay ku beegnayd maalinta caalamiga ahayd ee xanuunka hebitatiska hay-adda caafimaadka adduunka w h o xog ururin ay ka soo saartay maalintan ama ku saabsan xanuunkan ay soo saartay waxay ku sheegtay inay u dhintaan sanadkii hal dhibic afar milyan oo qof marka laysku daro xanuunada eeda biida siida iyo iida iyo dhammaan saasha laysweydiin kara waxa weeyaan siduu dadka u dilaa joniskii amaba waxay soomaalidu taqaana ama hebititis horta eedu markuu kuu dhaco waa in yar beerkuu dili karaaba uu baabi'iya waa in yar laakiin waa in tira yar aad u tira yar biida iyo siida hartay biida iyo siida waxaa waxa leeyaha waxa weeye si u dila waxaa ka mid ah kansar bay keenaan kansarka beerka iyagaa keena waxaay chronic habataad baa jira ama habataad gaboobay ayaa jira markaas waxa weeye biyo caloosha geli kara marka dambe beerkuu shaqada u dida shaqada beerkuu laakiin mudduu qaadaya siidu inta badan wuxuu ku dhammaadaa haddaan beerka la bedelin inuu qofku u dhinto siida siida inta badan waa loo dhintaa hadduu qof sii ku dhacdo muddo ha qaadato ama kansar ku dilo ama coronic habatit ha ku dilo ama beer xanuun gaboobe ha ku dhintay cronic marka dambe habatad siida waa loo dhintaa habatad biida wuu ka badan yahay kan laakiin ilaahay wuu noogu naxariistan lan dad badan way iska bogsadaan oo markuu ku dhaco iyagaa jirkooda ka safeeya qaarna uu ku dhacaa wuxuu ka dhiga kaarier wada waday isagoo qofkaas waxba yeeli maayo laakiin qaadu buu qalay inuu dadka kala qaadsiiyo ayuu wataa in yar baa hartay intaasna wuxuu dilaa intaas ama wuxuu ku dilaa beerku uu shaqada baabi'iyo oo cudri oo markaa complicationka dhibaatooyinka ka imaya taas ama kansarka beerka ka dila way maadaama xanuunkani sidaa dadka u dhaawacayo oo uu saas u dhibaataynayo islamarkaana uu asiibayo beerka oo ka mid ah unugyada ugu muhiimsan qofka ama waxa afka qalaad lagu dhahdo vital organism qofkii hanaanka amaba qaabka ugaga hortegi karayo waxa ugu habboon u samayn karaya mahayte horta dee bahalkan hooygiisu waa beerka hadduu qofka u dhaco beerku abbaaraya meeshuu ku koro meeshuu ku nooleeyay meeshuu waxyeelaya waa beerka meel kale ma jirto waa meeshuu beeri kugu korayo si walba u qaad waa beerka sida qolo looga hortegi karana eeda iyo biida wax jira waa tallaal oo qof kastoo la tallaalo khaasadan groups baa gaar ah inaan la tallaalo waxaa groupska ka mid ah caruurta reer in la tallaalo reerka qofka qabo in la tallaalo waxa wanaagsan dumarka uurka leh inaan la tallaalo waa kaa ku yidhin hadduu qof ku dhaco waa dhimaasho meeshuu ku dambeeya haddaan beerka loo bedel gabagabada haddaynu eegno dictore dabcan horena daraasad baad uga soo samaysay oo xog ururin baad ka haysaa heerku marayay iyo walow ahayd muddo hore haatanna waad ka warhaysay waa maxay taladaad usoo jeedinaysa bulshadii horta min kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideedii bahalkan waa daba socday oo research badan baa ka sameeyey waagii hore dowladda soomaaliya la odhan jiray markay jirtay waxaa ka sameeyey qoryooley iyo xamar digfar qaybta jaamacadda research ka samayn jiray marka shirar badan oo dunida la tagay markaa somaliland imina laba kun iyo shantii ilaa laba kun iyo toddobadii waa baarinay laba kun iyo toddobadii ayaa ogaanina boqolkiilaa saddex iyo toban dadkeena ay qabaan waxaa kaliya waxaa rabaa halkan inaad ka faa'iidaysto inaad dowladda maanta jirta somalilan inaa u mahadceliyo inay tallaalkii keento laakiin tallaalkii keen waa tii caruurta waxaa jeclaanaha inaad dowladdu breshar saarto inaad dadka waaweyn ee khatarta ku jira ee reeraha qof laga helo ama dad laga helo dadka waaweyn ina tallaalka loo keeno oldo ay runta dhibaato haysato dowladdu caruurtii yareere ays tallaalayn oo dadkii caruurtii tallaalkii kasoo horjeedaan dadkii laakiin dadka uu sheegaya de bahalkan haddaan caruurtiintalaalninkans waa u dhammaas wayna tirtiraya guud ahaanba dhegaystayaal waxaynu intaasi kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyskaoo mar kale idinka imanayay magaalada hargeysa iyadoo barnaamijkeen uu ka mid yahay barnaamijyada isku xidhka caafimaadka afrika aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a taniintiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonna waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo